degmada ceelberde ee gobolka bakool weliba ku nool dhalinyaro badan oo ciyaaro xiisayaan haddana aan haysan agab isboorti soo dhammaystiran iyo garoon balse dhiniinkiishayo iska kaaladaayeen sidii hangada lahayeen ama yoon weydiista lahayn maamulada iyo qurbijoogta si dhalinyarada ciyaaro lanka dhiirigeliya weliba la ahdeersiya agab isboorti soo dhammaystiran sida fanaanado koobka iyo agab kale oo ay isticmaaleen calanwadiyaalka iyo albitarada taasi koran qaadasa heerka horumar ee ciyaaraha degmada gudoomiyaha ciyaaraha degmada ceelberde xasan ismaaciil iyo sharxaad kubiy agabka ciyaaraha ee la hadeersiiyey ciyaartooyda ceelberde iyo qofka biye waxaan rabnaa qalabkan sboortska ee meesha yaallo ninkii soo dhiibey yaanu soo wakiishay waxaan rabnaa inaan gudoomiyaha degmada inaan ogeysinaan rabnaa qalabkan sboortska waa kumbaleed baan u malaynayaa wax ka maqan ma laha qalabkan waxaa soo dhiibey nin qurbijoog ah ninkaas oo anii soo wakiishay ninkaa magaciisana waa iin sheegayaa ninkaa waxaa lahaa xuseen ismaaciil cilmooge waad garanaysaan waa nin degmaduu dhashay marka agabkan aad baan ugu baahneen agabkii maadaama uu noo soo dhammaystiray waxaan jeclaysnay inaan guddoomiyaha degmada inaan ogeysiino oon la wadaagno maanta liigii uu noo bilowdo guddoomiye alaabtii waa tan degmada sboortskeedii baa loogu talagalay waa tan waa inaad nagala wareegtaan insha allah waxaana ku mid ee dhalinyarada ciyaaraha degmada iyo hadhowaayana agabkan sboortis ee la hadeersiiyey iyo onan kumahnageena shaqsiga dhiibidii agabkunga waxaan u mahadcelinayaa runtii xuseen ismaaciil cilmooga oon wada garanayn oo ah dhallinyarada u dhalatay degmadan ceelbird haddana qurbaha ku maqan ee garab siinaya dhallinyarta si ay ooga waantoomaan fikirrada xunxun ee ay ku beeri lahaayeen kuna dhiirigelinayo inay agabka isboortigoo dhammaystiran uu u soo waxeeyo marka labaad waxaan leeyahay mid dal jooga iyo mid diba jiraba dhallinyarada wixii dhallinyaro ah waa in aan magaranaysaa isgarab istaagno aan iscaawinno innaga wax iska dhigno arsenaal iyo manchester aan daawanayn aan innaga dhexdeenna kawaliinku hambaleeyahaye oo muqdirahaye xuseen ismaaciil mooge oo dhallinyarada ku tirsanahay degmada ceelberde eh oo lan dayid mudun eh hata ka hor maadeen degmada eebed lanqurjoog ah oo qalab nooc haata shaanta degmada madhiin wali faraan ee dhallinyarada kale oo degmada ku tirsan ini ismaaciil muwaakadayda faraan insha allah wala muhiim ah inta degmada ka dhamaay markaa dee sakale dardaarimo qurjoog dhaladii degmada eebed annagoo ah waxaan u mahadcelinaynaa seere ismaaciil cilmooge oo halkaa liigaan si sharaf leh oo wanaagsan noogu dhigi aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ka dambeyntii guddoomiyaha maamulka degmada ceelberde ee gobolka bakoola cabdulaahi xasan yuusuf ayaa usana meelasay hadal ku jeediyey walina uusa dhiirigeliyaya taageerada dhiniyada ciyaaraha usoona sheegintii garoomada iyo umbaahintii ridan dhiso laga sameeya xuseen ismaaciil waa nin isboorti waa nin dhallinyara waa nin deegaan ka soo jeedo mar koowaad iyo mar labaad oo u mahad celinaynaa waana la wareegnay alaabtii uu soo dhiibay gudoomiyaha isboortigana waa uga mahadcelinaynaa fariintii loo soo dhiibay inuu nagu soo simay insha allahu waxaan ka codsanaynaa qurbajoogta kale inay sida xuseen oo kale garoonka ka waxqabashu u baahan yahay dhallinyarta in la taageeray u baahan tahay wax walbaa loo baahan yahay inay soo taakulayaan soo taageeraan annaguna insha allah waxaa weeye wixii garab ah ee dhanka annaga waan ka qaadanaynaa taageerowka ciyaaraha dhallinyarada waliba iyo qayb weyn ku qaadaasi isdhexgalka bulshada iyo xoojinta nabadgelyada deegaanka